Star FM News.
kulan wacan dhegaystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barasaafka mombasa oo sheegay inay qasab tahay in madaxda ay shacabka dhegaystaan dacwad lagu doonayay inay qabsoonaato doorashada golaha qaran ee dhallinyarada oo la gudbiyey dowladda oo shacabku u xaqiijisay helidda adeegyo caafimaad oo tayo leh wararkii ugu dambeeyey dhankaasi soomaaliya caalamkana dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan israa'iil oo eedeen u jeedisay iiraan intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorka roon taariikhdu waxay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha lixaad ee juun ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay labaatan iyo labada bisha labaiy tobnaad ee dulxija ama carafo sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga kusoo dhowaada qodobadaasi kuwo kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliif ee idinla socodsiinaya warka duhurnimo ee jimcoda gudoomiyaha ismaamulka mombasa ee gobolka xeebta ee dalka cabdulsamed shariif naasir ayaa sheegay in madaxda laga doonayay inay dhegeystaan oy tixgeliyaan afkaarta shacabka waxauu siyaasiyiinta ku dhaliilay inay ka caroodeen qaabkii kenyaanka uga soo horjeesteen hinta sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan barasaafka mombasa ayaa xusay in qofka mas-uulka ah sida madaxweynaha dalka looga baahan yahay inuunan fududaysan talooyinka ay siiyaan dadka kaagdhow Kiongozi anahitaji yule ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kumwambia ukweli. Kiongozi ni yule ambaye kwamba atakuwa na mtu kumwambia kikoi ulichokivaa ni kichafu. Lazima awe na mtu atakayemwambia, ewe mfalme, pale ulipokaa wewe unajiona uko juu, lakini wale walioko chini, kikoi chako kifinike uzuri, watu wanaona uchi. Tangu wakati wa karne za Waroma, hamna kiongozi aliyeweza kuendelea na kukumbukwa kwa mwema ikiwa atakuwa ni mwenye kuhakikisha anatumia mabavu na anatumia hasira. I think it is important kwa wale wenye kumzunguka rais wamwambie ya kwa kikoi chake chahitaji kusafishwa. Uongozi ni kuweza kuwa na njia ya kuzungumza na watu, sio kuwakemea watu, kuwasikiza na wao. Na ndio tofauti ya kwa wewe ni kiongozi, si lazima uwasikize kila kitu wanachokisema wao, lakini hamna katika hii dunia aliyezaliwa ya kwa bongo lake halifai kusikiza mwingine yoyote.
bayaanu soo saaray ayuu dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka waddanka ku dhaliilay qaabkii uu eedeeyey agaasimaha adeega qaran ee surdoonka ee niis ama n i s nuurdiin maxamed yuusuf xaaji cabdulsamed shariif naasir ayaa su-aal geliyey sababtuu gajagua u go-aansaday inuu nuurdiin ku dhaliilo goob fagaara ah isagoo si qaas ah ula hadli kara waxa uu xusay in tallaabadii madaxweyne ku-xigeenka waddanka rigaadi gajagua uu meel fagaara ah uga hadlay gaabadka shaqe ee adeega qaran ee surdoonka ay ahayd mid baalmarsan dhaartii uu maray waxa uu ku eedeeyey inuu ka gaabiyey qaadashada mas-uuliyadda la xiriirta saameyntii ka dhalatay dibadbaxyadii ay kenyaanka uga soo horjeesteen hinti sharciyeedka maaliyadda sanadkan ee finance bill labada kun iyo afar iyo labaatanka sidoo kale wakiilada golaha hoose ee ismaamulka gaarisa oo awrkacayo guddoomiyahooda cabdi iidle ayaa cambaareeyey hadalkii uu dhowaan jeediyey madaxweyne ku-xigeenka waddanka rigaadi gajagua ee ka dhanka ahaa nuurdiin xaaji waxauu hoosta ka xariiqeen in hadalkii gajagua uu ahay mid la dhibsaday islamarkaana aan habbooneyn in mas-uul xil haayo uu erayo noocaasi adeegsado waxaana u dhimnin karo amniga dalka iyo isdhexgalka bulshada Tuko hapa leo kushutumu matamko ya deputy president bwana Rigathi Gachagua, yale ambayo yamewashtua sana Wakenya wote kwamba yale ambayo yasema hayafai kutoka kwa mtu kama yeye ambaye ni deputy president. Hayo yanaweza kusababisha mabaya zaidi, na ningemshauri kama spika wa Garissa pamoja na wenzangu, nakubaliana nao kwamba hayo hayafai, yanaweza kutatiza usalama na utangamano ya nchi yetu.
waxaa maxkamadda la geeyey dacwad lagu doonayay in golaha qaran ee dhallinyarada lagu qasbo inuu doorasho u qabto wakiilada da-yarta waxaa dacwaddan gudbiyey bita ogoro oo ku doodaya in golahan loo asaasay inuu matalo danaha dhallinyarada oo uu dardargeliyo ka qaybgalkooda arrimaha dhaqaalaha bulshada iyo horumarka siyaasadeed ee waddanka ogoro ayaa carabka ku adkeeyey in doorashada golahan oo aan la qaban ay caqabad ku noqon doonto in dhallinyarada ay helaan matalaad heer qarana madaxweynaha dalka william ruuto ayaa kenyaanka u sheegay in barnaamijka caafimaadka guud ee loo soo gaabiyo u h c looga gol leeyahay in dadweynaha ay si lacag la-aan ah ku helaan adeegyo caafimaad oo taye leh ruuto ayaa xilli uu wasaaradda caafimaadka ka guddoomay warbixin ku saabsan dahafurka qorshahan tilmaamay in xanuunada barnaamijkan lagula tacaali doono ay ka mid yihiin kuwa halista sida kansarka waxa uu carabka ku adkeeyey in u h c ay ka mid tahay ballanqaadyadii ugu waaweynaa ee maamulka talada haya ee kenya kwanza ay dowladdu doonaysa inay si buuxda u dhaqangeliso hogaamiyaha waddanka ayaa laga soo xigtay in maamulkiisa uu aasaasay ilaa saddex sanduuq oo bixinaya qarashaadka barnaamijkan sanduuqyadan ayaa kala ah daryeelka caafimaadka asaasiga caymiska caafimaadka bulshada ee s h i f iyo sanduuqa xaaladaha deg dega iyo xanuunada raagaa madaxweyne william ruuto ayaa horey muwaadiniinta ugu booriyey inay isku diiwaangeliyaan ceymiska cusub ee caafimaadka bulshada ee loo soo gaabeeyey s h i f oo lagu bedelayaa n h i f wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka aadan barre ducaale ayaa sheegay inuu u hoggaansami doono amarkii shalay islamarkaana shalay galab ay soo saartay maxkamadda milimani ee magaalada nairobi garsoore lawrence mugambi ayaa ayiiday go-aankii dowladda ay ku howlgelisay ciidamada militariga ee k d f ta si ay booliska u caawiyaan hase haatee xakinka ayaa dhanka kala amray in laba cisho gudaheed wargeyska rasmiga ee dowladda lagu soo daabaco bayaan dhammaystiran oo arrinkan ku saabsan wasaaradda difaaca ayaa laga doonayaa inay caddayso qaabkii ay ku howlgalayaan ciidamada militariga muddada iyo meelaha ay ka shaqayn doonaan tani ayaa looga gol leeyahay inay meesha laga saaro cabsida ay rayidka ka qabaan in lagu xadgudbo xuquuqdooda aasaasiga maxkamadda ayaa sheegtay inay diyaar u tahay tixgelinta tabashooyinka la xidhiira ku xadgudubka xuquuqulaadanaha ka hor intaynan ciidamada difaaca la howlgelin iyo kadib labaduba wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee kenya aadan barre ducaale ayaa xusiyey in amarka maxkamadda si buuxda u dhaqangelin doonaan uuna wargelin kala soo saaraya sida uu ugu dhaqsiyaha badan waa siduu hadalka u dhigay aadan barre ducaale waxuu intaasi ku daray in dowladdii iyo ciidamada difaaca ay mar kasta ilaalin doonaan xeerarka dastuuriga ee waddanka lagu maamulo ducaale ayaa xusiyey inay xaqiijinayaan badqabka shacabka iyo ilaalinta kaabayaasha muhiimka ee laamaha dowladda sida golaha fulinta baarlamaanka iyo garsoorka waddanka waxaa lagu soo waramayaa in laba iyo toban carruur ah la daadgureeyey kadib markii uu dab ka kacay dugsiga ay dhigtaan ardayda naafada ee jomo kenyatta ee ismaamulka embu waxaa halkaasi ku burburtay hanti qiimaheeda lagu qiyaasay malaayiin shilin warbixinnada hordhaca ayaa tilmaamaya in dabka uu saameeyey qeyb ay ardayda saxdaan iyo goobta cunnada lagu kariyo ee xaruntaasi waxbarasho dugsigan oo la dhisay sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo shantii ayaa ku yaala deegaanka hoose ee kirimaari ee deegaan baarlamaaneedka manyata ee ismaamulka embu xildhibaanka laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka bartamaha ismaamulka turkana joseph nowmar ayaa shacabka deegaankaasi ka raaligeliyey inuu codkiisa ku taageeray hindi sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan finance bill labada kun iyo afar iyo labaatankah kenyaankana ka caraysiiyey tani ayaa imaanaysa iyadoo madaxweynaha dalka william ruuto uu dhowaan meesha ka saaray qorshahan inkastuu baarlamaanka ansixiyey nowmar oo ka tirsan xisbiga talada waddanka haya ee u d a ayaa tallaabadu qaadi u aaneeyey in ismaamulka turkana uu waxyaabo badan ka faa'iiday maamulka kenya kwanza sida in shakhsiyaadhaniraada in sida shakhsiyaad halkaasi ka soo jeeda loo magacaabay safiiro sisi ambao tulipiga yes tunaomba msamaha na pia rais jinsi ambavyo umesema ya kwamba wacha turudi tena kwa maneno ya mazungumzo pia sisi tukiwa foot soldiers wako tunaomba msamaha kwa niaba yako pia hivyo ndio ningependa kusema
shacabka bartamaha turkana oo aqbalay raaligelinta xildhibaankooda ayaa ka dalbaday inuuna mar kale ku laabanin qaladaadkii uu sameeyey mara nyingine tena msirudie hiyo maneno sikiza mambo ya wananchi fanyia wananchi kazi wale ambao wamekutuma sisi tumetuma nyinyi kufanyia nyinyi kazi sio kufanyia eh, rais na kama kitu ni mbaya ujue kwamba wewe sema ni mbaya na kama ni mzuri wewe uliza sisi wananchi.
Ni kama ameomba amejikubali na ameomba msamaha. Na as a Christian naitwa John, mi ni Mkristo na Biblia inaturuhusu kusameana, so mimi mi nasamea huyo jamaa na, na kazi asifanye akisikiza watu wengine, si ndio bosi wake, atusikize sisi na sisi ni atakuja kutuomba tu kura tena. Kwa hivyo mi kama Mkristo namwar nimekusamea Eh, na kura utapata.
waxaa la xaqiijiyey in laba qof ay dhinteen halka dhowr kalena la dhaawacay kadib dibadbaxyo rabshadaysan oo shalay ka dhacay degmada rongayi ee ismaamulka kajiado shacabka ayaa sheegay inay jireen dad boob u geystay xarumaha ganacsiga ciidamada ammaanka ayaa wada baaritaano dheeraad ah oo dhacdooyinkaasi la xiriira qaar ka mid ah dadweynaha ku nool rongai ayaa dareenkooda la wadaagay warbaahinta Askari moja Yesu alipigwa sana, sijui hao waliaga, hao wako sawa, hao walipelekwa hospitali, hiyo sina idea. Maandamano ile ilikuwa hapa jana, ule muhusika mkuu mimi ninaweza blame president. Kama president angeyashughulikia yale wananchi wanataka, hii yote inge happen. So mimi yoyote ili happen hapa jana, mimi nita blame president. Yes, mister.
Kwa majina naitwa Solo Dennis. Uh, mimi ni youth leader Ongata Rongai na bado mimi ni mwanaharakati. Ningelipenda kusema kwamba kisheria, uh, mtu yote anakubaliwa kuandamana bora ukuwe ni wa amani, wanasema peaceful demonstration. Japokuwa pia hatuwezi kusema ya kwamba katika uandamanaji tuna- tunapaswa kwenda ku, kuiba vitu vya wenyewe ama kupasua vitu, hapana. Japokuwa pia kisheria inapaswa kukuwa na maandamano na iko na ni ya haki. Uh, afisa wa polisi ndakana wanachunga waandamanaji wale ambao hawana nia potovu, kwa sababu kati ya watu kumi, nane wanaweza kuwa kona nia nzuri, wawili wana nia potovu. So tunasema ya kwamba kwanza, tukio la jana tusiseme maandamano ni baya, tuseme ya kwamba wakati tunaandamana tuchunge mali yetu, na wale waandamanaji pia wahakikisha ya kwamba mali haiporwi. Ya pili pia tuseme kikatiba, uh, tunatakiwa kuandamana ili kuleta usawa katika jamii na pia ku- kuleta ugeuzi ambao utakuwa na manufaa katika jamii. So tusiseme ya kwamba uh, wezi walikuja kuandamana, hapana. Tuseme ya kwamba kulikuwa na maandamano ya amani, japokuwa katika harakati ya maandamano ya amani tukio ambayo ilianza kutokea sio matukio ambayo ilikuwa ya, ku, uh, ya kusaidia jamii ama ya kuleta uh, uzuri katika jamii. So uh, vifo vimetokea na tunasema kwa familia ambao wamepoteza ma, uh, wapendwa wao, poleni sana, na tunaomba Mwenyezi Mungu awafariji na kwamba siku nyingine kuikuwa na maandamano, kusikuwe na tukio kama hilo, na tunaomba pia sheria uh, isitumie nguvu mbadala wakati ambapo wanajaribu ku, uh, kutegua waandamanaji ambao wana uzuri na wale ambao wana ubaya. So so far sasa hivi tumekuwa katika uh, itif, uh, kule katika Mog uh, kule Saitoti tumeconfirm mwili ya kijana mmoja ambaye yeye hakukuwa katika kuandamana, tuseme vile, na kama mtu alikuwa kuandamana, basi akapigwa kibahati mbaya, yani risasi moja, japokuwa amepiga zaidi ya risasi tano, inamaanisha kwamba huyo alipigwa kimakusudi na madhana tofauti tofauti. So tusiseme ya kwamba ingekuwa ni kijana amepigiwa hapa clean shelf na amepigwa risasi nane, sawa, huyo ni mwizi usiingie ndani hapo. Sasa wewe sio mwandamanaji. Ukipatikana ndani ukiiba, wewe ni mwizi, hujakuwa mwanda mwandamanaji.
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna wararkii ugu dambeeyey dhankaasi soomaaliya taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sarreeye guuta sulub axmed firin ayaa sheegay in la xiray dad ku howlanaa carqaladeynta imtixaanka maanta soomaaliya ee- ee soo gubguboobay ee ardayda dugsiyada sare ee soomaaliya maroo arrimahan ka hadlayay ayaa taliyaha waxhadaladiisii ka mid ah maantay waa maalin farxadeed waxaan leenahay ilaah baa mahadle oo hawshii muddada isbuuca ahayd noo soo socotay ee imtixaankii qaranka inay noogu soo dhammaadeen ama uu noogu soo dhammaaday maanta uu noogu gebagaboobay si nabadgelya waxaan oga mahadcelinaynaa waalidiinta soomaaliyeed ee runtii wacyigelin fiican iyo barbaarin wanaagsan soo siiyey ilmihii ama ardayda soomaaliyeed iyo xaafada ay ka soo baxayeen runtii aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaa kaloon u mahadcelinaynaa cid kasta oo garab naga siisay oo naga caawisay hadday amniga ahayd iyo haddii ay ahayd wacyigelinta carruurta ama ilmaha imtixaanka gelayay iyo wasaaradda waxbarashada oo runtii iyaduna si wanaagsan u qaabaysay oo u dejisay nidaam ama habraacyo wanaagsan ee marayeen ardada soomaaliyeed ciidamada amniguna ay ku shaqaynayeen runtii waxaan leenahay guul wanaagsan ayaynu gaadhnay farxad iyo rayrayn baynu maanta ku jirnaa maalmaha ka dambeeya iyo imtixaanaad inoo soo socda inoo iman doonana tan imtixaankan maanta inaga gabgaboobay wixii aynu ka barannay ayaan ku dhaqi doonnaa haddii allaydmo haddii ay wasaaradda tahay iyo hadday tahay ciidamada amniga intuba runtii iskaashiga dowladnimadu guul ayuu horseedaa markii la kaashado shacabka soomaaliyeed iyo isku tashiga ay isku tashanayaan hay-adaha amnigu intuba waxaa maanta inoo gabagaboobay imtixaankii oo gobollada dalka iyo caasimadda intaba isku mid iyo isku wakhti iyo wakhtigii loo aasteeyey ku soo gabagaboobay inuu si nabada ku soo hoydana waan rajaynaynaa oo uu ku soo dhammaado uu ku soo galbado waan rajaynaynaa iyadana intaasaa noo dhiman inta ay noo dhiman tahay intaasna waan taagnaanaynaa haddii allaydmo oo uu soo xaroonayo imtixaanka gobollada ku maqan inta itixaanku uu socday waxyaabihii aan ka barannay ama shaqooyinkii la qabtay wax ciladihii ama waxyaabihii soo noqnoqday ee aanu ka barannay waxaa ka mid ahaa habraacyadii iyo nidaamkii loo dejiyey dad dhallinyaro iyo dad waaweyn ba isugu jira oo isku dayaya inay marin habaabiyaan oo hay-adaha amniga iyo wasaaradda dhexdooda ay ka kallumaystaan ay wax aan sax ahayn ama aan u fiicnayn qarannimada iyo jiritaanka dhallinyarada iyo ummadda soomaaliyeed intaba inay sameeyaan dhammaantood intii badnayd hay-adaha amnigu gacantay ku dhigeen ciidanka booliisku dadaal badan buu sameeyey asagoo kaashanaya howlwadeennada iyo wasaaradda amniga iyo ciidamada kaleba dhammaan dadkii falkaas ku kacay hadday samaynayeen fal qish inay helaan maaragtay itixaanaadka inay helaan oy farsamo ay ku helaan iyo hadday brobaganda ahayd ay ka samaynayeen maaragtay itixaanka dhexdiisa intaba dhammaantood tallaabaa laga qaaday waxayna ku jiraan xarumaha xabsi kuhaynta ama xarumaha ciidanka booliiska waxaanuna horkeeni doonnaa haddii aan laidmo sharcigaan horgeyn doonnaa haddii aan laidmo qof walbana waxaa lagu qaadi doonaa sharciga lagu horgeyn doonaa waxa inta asagu uu geystay keliya ayaa lagu horgeyn doonaa haddii aan laidmo tallaabaana laga qaadayaa waxaan rabaa intaa inaan ku daro itixaanaadkan maantay inoo dhammaaday ardaydii gashay kaalmaha koowaad iyo labaad ardayda ka gashay ciidanka booliiska soomaaliyeed ciddii diyaar u ah inay ku soo biirto waxaannu diyaar u nahay inaannu qaadanno oonu jaamacad afar sana oo maaragtay ciidanka uu ku soo biiraya ah inaan u dirno annaguna aannu ka bixinno isagoo sargaal ahana uu ummaddiisa uu u shaqeeyo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waannu idinsoo dhowaynaynaa
codka taliyaha booliska soomaaliyeed halkaasi haddii aan uga gudbo weli qaybta wararka soomaaliyan ku guda jirnaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa sheegay in dadka soomaaliyeed ee u dabaaldegaya maalmaha xorriyadda in hargeysa looga hayso qowmiyad ka mid ah etoobiya wuxuuna arrimahaasi ku tilmaamay xaalad aan la filaynin iyo ayaandarro wasiirka ayaa muujiyey inuu aada uga xun yahay in dhallinyarada soomaaliyeed lagu marin habaabiyey hees ka hadlaysa damaca qowmiyadeed ee ka mid tahay kuwa doonaya dalka soomaaliya ama dhulka soomaaliya isagoona eedeyn u jeediyay dowladda itoobiya wasiirka wasaaradda awqaafta ee soomaaliya ayaa xusay waxaa ka dhalan karaa arrimahaasi isagoo dhinaca kale dadka soomaaliyeed ku ammaanay diidmada ay ka muujiyeen damaca itoobiya iyo falalka ay caadaysteen kuwa ku haya hoggaanka halkaasi
runtii ayaan darro waxaa ahayd maalmaha xorriyadda iyadoo lagu jiro oo aan maaragtay hambalyeynayno lixii labaatankii juun oo dhiig badan iyo dheecaan iyo dhidid badan ayuu ku baxay iyo maaragtay dadaal badan oo dadkeennii hore allah u naxariistay halgamayaasha ah ay ku bixiyeen iyo difaaca raadkii laga dhaxlay xorriyaddaas in xalay inay ahayd baan u malaynayaa aan aragnay dhallinyaro la maran habaabiyey dee dhallinyaradaas wax dembi aniga weyn ilma walhanba laakiin odayaasha hor fadhiyey oo waxaas siyaasadda ka dhigtay oo waxaas yacnii wanaagga u arka oo waxaas raaligelin ku raaligelinaya qof aan raalli noqon karin ku raaligelinaya dadaan raalli noqon karin si kastoo aad u ammaanto in ay ku heesaan oo yidhaahdaan qowmiyad qowmiyaadka xataa hadday dhihi lahaayeen etoobiyada weyn waxbay ahaan lahayd qowmiyad qowmiyaadkii ka mid a etoobiya oo amxaarada la yidhaah ayaa nooga roon muqdisho xamar iyo garoowe oo loo sacbiyo yacni wax dadka soomaaliyeed ay filayeen xataa waxaasu kale inay dhici karaan maaha ragga odayaasha anugu dhowr jeer waa ka hadla aniga waalidaanoo kale inay soo socotana u marinaya war ninka odaga ahoo meeshaas jooga iyo dhowrka odayoo kale rushdigii iyo taladii iyo xikmaddii waa ka dhammaatay waa ka soo gabagabowday wax weynoo lagu hadlayn karo hadda kadib aniga ma arko dadka marka waqooyiga soomaaliya somalilan degan runtii xalay waxay wax ku qaadan karaanba ayaa la tusay dadkaasna dad aada u wanaagsan culimo iyo ganacsato iyo dad qiimo leho tiro badan tiro badan ma ahaaneed gebigoodaba dhowrkaas odayoo maaragtay go-oyaashii balaayadaha markii la hubiyey kadib miyir daboolmay marka laga reebo dadkaas dad wanaagsan weeye waxaan marka dadkaas inay ka jawaabaan way taas annaga inaan ka jawaabno maahan inaan halkaa wax ka nidhaahno maahan dadkaas waxay ka jawaabeen markii uu wax soo saxiixay dee hargeysa diiday burcaa diiday waxaa diiday buurabe iyo magaalooyin kale ee somalilan taas marka wax loo fadhiyey maahan weliba maalinka xorriyadda in lagu aadiyo wax loo fadhiyey maahan aniga dee dhallinyarada inay marin habuudaa ii daranay dhallinyaradii heesiisaan anu ku xanaaqsanahay oday gaboobay oo sii socda oo qarafay anu mau ka naxsanin laakiin dhallinyarada wallaahi naxdin ugu haysa heesaha loo dhiibay oo xalay wixii looga dhigayay marka meeshaas u dhaafi maayo iyagana waxaan runtii rabaa inaan ku soo gebagabeeyo dadka soomaaliyeed hees la sameeyey iyo kelimaad lagu raaligelinayo dal kale oo damc leh laguma hogaamin karo laguma sandullayn karo oo kaare kaarihii weynaa ayaad ogeydeen laba kun iyo toddobadii iyo laba kun iyo sideeddii halkan kaarayaashii socday ayaa waxba lagu qaban waayo hees marka waxba lagu qaban waayo hees waxba ma bedeli karto codka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya haddii aan halkaasi uga gudbo markan mowlid aan ka codsado inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka mahadsanid maxamed axmed ciidamada israa'iil ayaa daanta galbeed ee la haystay ee dalka falastiina ku xiray siddeed qof waxaa dadkan ka mid ah afar ruux oo walaalo ah tani ayaa timid kadib howlgallo dhowr ah oo xalay laga fuliyay magaalooyinka tulkaram hebroon iyo nabluus oo ka tirsan daanta galbeed waxaa sidoo tan ku waramaysa wakaaladda rasmiga ee wararka dowladda falastiin ee wafa wakaaladda difaaca rayidka ee khaza ayaa sheegtay in ciidamada israa'iil ay dileen saddex ka mid ah saraakiisha caafimaadka waxaa halkaasi lagu dhaawacay laba iyo toban qof oo kale weerarka ayay diyaaradaha israa'iil fuliyeen xilli ay saraakiishan dadaallo samata bixin ay ka wadeen xerada qaxootiga ee bureyj ee bartamaha khaza tan iyo toddobadii bishii tobnaad ee sanadkii hore waxaa duqeymaha israa'iil ee khaza lagu dilay ugu yaraana soddon iyo toddoba kun toddoba boqol lixdan iyo shan qof halka la dhaawacay siddeetan iyo lix kun afar boqol labaatan iyo sagaal kale ra-iisul wasaaraha israa'il benjamin netanyahu ayaa sheegay in dowladda iiraan ay dagaal uga wado ilaa iyo toddoba jaho xukuumadda teheraan ayuu ku eedeeyey in ay adeegsanaysa kooxo hubaysan oo heer gobol ah netanyahu ayaa soo saaray digniin ah in ay si weyn ula dagaalamayaan falalkan inkastoo aynan iiraan weli ka falcelin eedaynta uga timid israa'iil waxaa lagu soo waramayaa in ugu yaraan hal qof la xaqiijiyay inuu dhintay kadib markii uu soo dumay qayb ka mid ah saqafka dhisme ee ku yaala garoonka diyaaradeed ee loo yaqaano indira gandi international airport ee ku yaala caasimadda dalka indiya ee new delhi wararka intaasi ku daraya in tani loo aanaynayo roobab culus oo halkaasi ka da-ay sidoo kalena waxaa la baajiyey duulimaadyo dhowr oo maxalli ah sida uu shaaca ka qaaday wasiirka arrimaha duulimaadka rayidka ee dalkaasi indiya keyram mohan naidu oo warfideenka la hadlay wixii qodobkaasi ku soo kordhana wararkayaga dambe ayaad kaga bogan doontaan ugu dambayntiina dalka iiraan waxaa ka socoto doorashada guud ee dalkaasi oo shacabka ay ku soo dooranayaan madaxweynaha xiga ee beddelaya ibraahim ra'iisi oo bishii shanaad ee sanadkan ku geeriyooday shil diyaaradeed qodobadii caalamka waa naga intaa dib idinkugu celiya maxamed axmed mawlid waa uu mahadsan yahay intaanan warka ka bixin maxkamadda sare ee dalka ayaa ciidamada booliska ka hor istaagtay inay dibadbaxyaasha u adeegsadaan baabuurta biyaha rusheeyo sunta dadka ka ilmaysisa rasaasta iyo hubka kale oo culus tani ayaa timid kadib dacwad uu maxkamadda geeyey soytabao ola konjeri konjeri ayaa ku dooday in booliiska ay ku kaceen falal sharci darro ah intii ay ka falcelinayeen mudaharaadyada waxa uu laamo ammaanka ku eedeeyey inay ku xadgudbeen xuquuq dastuuri ah garsoore muguri dande ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka aynan awood xaddaafa u adeegsan karin dibadbaxayaasha sidoo kale waxay maxkamadda go'aamisay in booliiska aynan geysan karin dilalka sharci darrada afduubka xabsigeenta aan kala sooca lahayn iyo falal kasta oo lagu jirdilaya ama lagu da- ama lagu dhaawacayo sumcadda shakhsiyaadka ka soo horjeeda hindi sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan ee muranka badan dheliyey warkii duhurnimaad kala socoteen idaacadda sta f m waa naga inta anigoo maxamed axmed khaliif ee idiin warramayey mawlid oo caalamka akhriya ayaa warka soo saaray ciddu warkayga seega waxay dib u daalacan karaan barta internetkaynu ku leenahay ciwaankeedunu yahay w w w sta f m co k e halkaasoo qaab qoraala uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhrinay